roob xoog badan oo aan caadi ahayn ayaa ku dhuftay hadda maanta gobolka ku dhuftay oo daawad wata sidaasoo kaleeto waxaa webiga shabeelle oo uu sameeyey fatahaado ebedkii ugu awooda badneed fatahaada intii aniga cimrigeyga oo jiro ebed fatahaadkii ugu awooda badneed waayo midda hadda socota waa midaan weli la arkin biyo caadiyahoo socdo ayaa xaafadihii gelaya oo aan awood badan ayaa gelaya marka niyow xaaladaan caadi ahayn oo aad u cakiran ayaa ka jirta gobolka shabeellaha hoose khaasatan hadda maanta degmada afgo ee aanu ku sugan nahay xaaladaan caadi ahayn ayaa ayaa ka taagan fatahaadan ilaa iyo ilaa iyo kob iyo tobankii bishaan ilaa iyo kob iyo tobankii bishaan ayay soo bilowdeen waxaanu malaynaa habeenkii labaiyo tobanka ay ahayd bishaan ayaa roobka bilowdeen weligiyo markaa buuxa oo labeel ah iyo roobabkiia isbiirsaday waxaa dhacday dhulkii oo marka roob si fiican oo ugu da-ay oo aada iyo aad biyo uga dhergay webigiyo haddana waxaa yimiday awood badan leh oo kor ka shubayo oo awoodid aysan caadi ahayn okay dhulkiina difaaciis oo yaraaday oo dhammaan oo dhul qodayan oo biyo ka dhergan yahay marka ilaa iyo kob iyo tobanka bisha ay soo bilaawdeen fatahaaduhu ilaa iyo haddana si fool ah ayay u socdaan oo aan kala go' lahayn ilaa iyo haddana degmada asgooyo gudaheeda waxaa ka socda barakac marka insha allah biidnillahi tacaala kolley dadka afgooye dhibaato ku filan ayaa maanta haysata hoygoodii ka baxeen noloshio ku liito marka horeba beerihii sanadkan ay xoogaa ka roob la-aayeen oo beerihii xareedda oo afgooyo oo ku ladnaa roobka aada ugu yaraa marka niyo mushkiladaas ayaa taagan dadka beeraley waayo ade afgooya beera ku nool waayo waa dad beeraleeya beerihii dalag ma lahayn oo waxba ka hugama soo goyn haddana waxaa ku dhuftay guryihiya waxaa ku dhuftay weligaana ku dhuftay iyo roobkan mihigaankaa ku dhuftay marka shacabku dhib bay qabaan ina adeerow xaaladaan caadihayn ayay ku sugan yihiin maantay waxay u baahan yihiin uma baahna waxba wax saasaa leedi uma baahna waxay u baahan yihiin masiibada waktiga ay ku habboon taho qofka in wax loo qabto ay ku habboon tahay ayay u baahan tahay in loo qabto balse hay-adaha waxaad moodaa qofkii oo oo dhintay iyo oo dhibaatadiisii maaragtay ya waxa weeye arrintaasi waxaan macnaha aan leeyahay hay-adaha deeqda bixiya kuwa localka iyo kuwa internationalkaba ah xaalada afgooya ku sugan tahay ha soo arkaano afgooya gudaheeda keliya ma ahan waa macaltuulooyinkeeda sida mareerey moordiinle beledul aamiin raqayle sabiid caanoole dhankan kaleeto dhinaca markii la yidhaha balcad balbaley shukurow ballow jambaluul xaartooy tuulooyinka ilaa iyo qaliif ilaa iyo balcad tuulooyinka dhan oo webiga hareerihiisa degan oo webiga deriska la-ah dhammaan daadadkaas si aada iyo aad aan caadayna daadad webiga ou rogay ayaa ku rogmaday